bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaa taariikhdu ay ku hastaysan tahay saddex iyo tobanka bisha setembar sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay garwaaqsan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya in ay qalad ahayd diibisii cabdikariin qalbi dhagax oo ilaa iyo haatan doodiisa ay taagan tahay shacab badanna ay aragtiyo kala duwani ka muujiyeen arrintan waxa uuna sheegay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo maxamuud cabdulaahi abukaate in ay aheeday qalad ay u sheegayaan cid waliba oo u tagto marka laga reebay in shacabka ay si cad ugu sheegaan in dowladda sanadka aan jirsan ay qalad gashay waxa uu sheegay in madaxweynaha tiro dhowr jeer xildhibaano u tagay uu sheegay in arrintan ay tahay mid ay ku qaldanay dowladda soomaaliya balse xalka keliya ay u arkeen in lixdii bisha xukuumadda soomaaliya ay shaaciso in owanelef loo aqoonsado urur argagixiso waxa uuna sheegay sidoo kale inay tahay qaladaadka ugu horreeyey ama ugu weynaa xildhibaano ka tirsan baarlamaankan hore waxay u sheegeen inay tahay khiyaano qaran oo ay sameeyeen madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dad badan oo u tegay waxay usoo caddeeyeen in qalad galeen oo arrintan ay ka hoos baxday saas darteed marka shacabka soomaaliyeedna inay soo hor istaagaan oo qalad ay galeenna waa sheegi lahay marka anagoo siyaasiyiina inay nagu yidhaahdaan qaladaan galnay shacabkana aysan ku sheegi karin darada oo dalkaan kaalay ka mid tahay wallaahi wabillahi watallahi naarka weyn xildhibaanadii u tegay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xalay iyo shalay gelinka dambe ayaa ku caddaynayo arrintan ay qalad tahay sida kaloo wax loo xallin karo inay la raadiyaan laakiin arrintan aslam inay qalad tahay marka anagana waxaan rabnaa oo meesha u taagannahay oon u joogno dadkan hadday qalad sameeyeen inaan dhahno waa qaldantiina ka joogin inta hadoodii shacabkana eedi lahaayeen dhihi lahaay war xildhibaano damiir leh oo waaga qalbigooda nool yahay baarlamaanka ma laga dhex waayo adlisti haddii la xataa laga codbato waxaan rabaa muwaadinkii keligaasa oo xildhibaana oo ku taagan arrintaas ayadoo laga badiyo codka inaan ahaa arrinta kiiska qalbi dhagax waxaa ku kala qaybsan xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya iyada oo la xusuusan yahay in xukuumadda uu hogaamiye ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ay adeegsanayso dhaqaale sidii ay ku baajin lahayd in arrintan laga shanqariyo ama la dhexgeeya labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya toddobaadkii lasoo dhaafayna ugu dambeyn aqalka sare kulan uu ka lahaa arrintan ayaa dib loo dhigay ka gadaal markii xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in kiiskan loo sugay ilaa iyo inta ay go-aan ka soo gaarayaan golaha shacabka ah ee aqalka hoose shirkadaas turkish airline ayaa waxa ay shaacisay in ay dakhligii ugu badnaa ay ka heshay qaaradda afrika waddanka soomaaliya oo ah waddanka ugu badan ee ay sheegtay in diyaaraddeeda sida aadka looga isticmaalay tan iyo wixii ka dambeeyey markii xiriirka labada dal uu soo hagaagay turkish airline ayaa soomaaliya ka duulimaad bilowday kadib markii dhibaatooyin badan oo dhinaca abaaraha ay ku dhufteen soomaaliya taasina ay sababtay in madaxweynaha waddankaasi oo xilliga ahaa ra-iisul wasaare uu soo gaara magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya heshiisyadii dowladda ah labada dhinac ay galeenna waxaa qayb ka ahaa in shirkadda duulimaadyo toos ay ka bilowdo muqdisho iyadoona taransad ku maraysa magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga dad shacab badan oo soomaaliyeed ayaa shirkadda raaca kuwaasi oo ugu kala goosho qaybo badan oo ka mid ah caalamka waxayna shirkadda tilmaantay haatan in soomaaliya ay tahay waddanka ugu badan ee dakhligu ka soo gala qaaradda afrika waxaana arrintan shaaca ka qaaday maamulaha shirkaddaasi waraysi gaara oo u siiyey wakaaladda wararka ee royters ayuu ku sheegay arrinkan in soomaaliya ay tahay waddanka ugu horreeya ay dakhliga ugu badan ka sameeyeen sanadkii lasoo dhaafay halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariistay waxaa saakay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ku geeriyooday cabdulaahi cismaan cali aadan oo ahaa wakiil wareedkii tv-ga jubbaland ee magaalada beledweyne kaasoo ku dhaawacmay qaraxii maalin dhaweed ka dhacay magaalada beledweyne dhaawac aada u alis ah oo soo gaaray ayaa loo keenay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si loogu baxnaaniyo balse ugu dambey saaka ayuu ku geeriyooday isbitaalka turkiga ay gacanta ku hayaan ee xoogga dalka hore u lahaa ee difir halkaasi oo saakay ay bahda warbaahinta ku gaareen kadib markii ay shaac baxday in uu geeriyooday cabdulaahi cabdulaahi ayaa wiil dhallinyaro ah oo ku sugan magaalada beledweyne kana howlgalaya t v-ga jubbaland wakiil wareedna halkaa uga ahaa waxaana geeridiisa ay imaaday kadib qarax halkaasi ka dhacay laba maalin ka hor kaasi oo ay waxyeello kasoo gaartay dad badan oo shacaba xilli ay ku sugnaayeen goob maqaaxi ah oo dadkaasi ay isugu yimaadaan waxaana qaraxaasi fuliyey ruux naftihaliga ah oo halkaasi galay agaasimaha t v-ga jubbaland ayaa waxa uu ka tacsiyey geeridii naxdinta lehed ee ku timid cabdulaahi waxa uuna sheegay inaysan ka istaagi doonin in ay u gurmadaan caruur iyo xaas uu ka tegay cabdulaahi allah u naxariiste oo ku sugan magaalada beledweyne cabdiqaadir cabdulaahi ayaa sheegay in ay tahay waa yuusuf cadaani ayaa sheegay in aan looga hari doonin lana garab qaban doono familkii uu ka tegay cabdulaahi wasaaradda amniga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliyana waxa ay ka warbixisay howlgallo ay sheegtay inay ka wado deegaanada maamulkaas uu ka harimiyey ee saddexda gobol baybakol iyo shabeellaha hoose waxay sheegtay wasaaradda in arrinta looga gol leeyahay sidii loo sugi lahaa amniga taasi oo horseed u noqonaysa sida ay maamulka shaaciyeen hadalkii hore ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ahaa xasilinta soomaaliya wasaaru dowlaha wasaaradda amniga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir cabdulaahi ayaa ka hadlay arrinta howlgalladan iyo waxyaabaha kaga qorshaysan
marka howlgal ballaaran waayo loogu talagalay in lagu xasiliyo koonfur galbeed soomaaliya howlgalkaas waxaa wada ciidamada qalabka sida koonfur galbeed soomaaliya khaasatan ciidamada booliska iyo nabad sugidda iyo ciidamada c i d da ayaa aad iyo aad baaristaas u wato taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhiga bai aad iyo aad aga qayb qaadanayaan iyo qeybaha oo idin ay ka kooban tahay koonfur galbeed oo idin waa wax lagu baaqay
ugu dambeyn bangiga horumarinta afrika ayaa waxaa ugu deeqay toddobaatan iyo sideed milyan oo lacagta maraykanka ah wadamada suudaanta koonfureed iyo sidoo kale soomaaliya lacagtan ayaa soomaaliya waxaa kaga soo aadaysa soddon iyo afar dhibic toddoba milyan halka koonfurta suudaanna loo qoondeeyay afartan iyo saddex dhibic saddex milyan oo lacagahaasi loogu gurmanayo waxaana arrintani si wada jira u wada saxeixay soomaaliya suudaanta koonfureed igat iyo sidoo kale bangiga horumarinta afrika oo isagu dhaqaalahani bixinayay waxaana loogu talagalay horumarinta iyo sidoo kale mashaariic dhowr ah in laga fuliyo wadamadaasi oo ka mid ah wadamada dhibaatooyinka ugu baahnay dhinaca abaaraha haatan ay ka jiraan soomaaliya qaybo badan oo ka mid a hore waxaa ugu dhurtatay abaar aada u daran warkii waad ka dhagaysanaysaan khayaarta aynu jecelnahay raadiyo wardheer waa naga intaa intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasii nabadgelyo